maamulka hirshabeelle dhammaantiis iyo shacabka reer hirshabeelle meel kasta ay joogaan beled iyo baadiyaba waxaan leeyahay diyaargalooba waan dagaalamaynaa waxaan la dagaalami doonaa argagixiso iyo alqaacido waxaan leeyahay gaar ahaan magaalada beledweyne ee hadda aan ku suganna waxaa noo taallo howl ma ahan inaan iska aamusnay ma ahan inay maalintii horebis inaga heday ma ahan in arrintaasu ay aan aan weli aan ka gabanin waxyaalo badan ayaa iska keen aadamay xagga calaymasaarka diyaargalooba shacabka dhammaan waxaan leeyahay reer shabeelle waxaan leeyahay dowladda soomaaliya tillaabay qaadaysaa maamul goboleed sidoo kale tillaabay qaadayaan dhammaan soomaaliya tillaabay qaadaysaa waxaan rabnaa tillaabta ugu xooga badanne ee ugu wanaagsan ee ugu habboon ee dadka ku qanci karaa inuu hirshabeelle u noqdo rabnaa walaalayaalow maanta waa geed diirdiir bootintii ugu dambeeysa waa alqaacido ka soo tagaan leh imaadaan leh gacmo furnaa laydinku soo dhoweynaan leh waa ninkii la qalday oo qalbigiisa labaclaac kale uu ku jiro inaan dawladdu ayna ahayn dadka ay baabi'inaysa ama dadka la diidaayana ma aha waxaad ogaanaysiin raggii idiga soo horraysta roobow mansuur oo kaleet